waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal shalay ka dhacay deegaanka geerille ee duleedka degmada ceeldheer wilaayada galgaduud halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaaladaasi oo dhowr jeer la isku soo noqnoqday ayaa lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo ku firxaday dhulka hawdka ah dhimashada ciidamada dowladda federaalka ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo kow iyo soddon ka mid ah meydadkooda looga cararay fagaaraha lagu dagaalamay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalka ku soo furtay kow iyo soddon qori rasaas iyo saanad ciidan oo laga faramaroojiyey ciidamada dowladda federaalka taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacdihii lasoo dhaafay soo saaray war qoraal ah oo ay kaga hadleen weerar qorshaysan ee lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dhaqdhaqaaq ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geeri leh ee hoostaga degmada ceeldheer halkaas oo ay cadowga murtadiinta ah ku dhibaataynayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacaya dhulka daaqa ah ay xoolodhaqatadu ku nooshahay dagaal xooggan kadib allah ayaa jebiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii ay markii hore ka soo duulaan tageen ayaa la raaciyey bayaanka weerarkan ayaa qayb ka ah baa la yidhi howlgallo xiriir ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fulinayeen deegaanada dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhirifyo u ah ay ka wadeen colaad shahaadolo dirirnimo ah oo looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka allah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhexalsiiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta ayaa la raaciyey bayaanka oo gebagabadii lagu bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee dagaalka galay waxaan bogaadinaynaa geesyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhidhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee allah keliya u sugnaanayso ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka